قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض انظر كيف نصرف الايات لعلهم يفقهون
dheh wuxuu karaa inuu idinka soo dira cadaab korkiinna ama lugihiinna hoostooda cadaab korkiinna ah waa sida roob dhagax ah iyo biriqda iyo danabka iyo wax la mida iyo lugihiinna hoostooda sida dhulgariirada iyo daadadka iyo wax la mid ah dheh wuxuu karaa inuu idinka soo diro cadaab korkiinna ama lugihiinna hoostooda ama idingeliyo jahwareer isagoo idinka dhigaya kooxo kala duwan oo ka yeelo qaarkiin inay dhadhamiyaan dhibka qaarka kale eeg sidaan ugu soo celcelinna aayadaha bal inay fahmaan